Maqaayadda Addis Cafe oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Beledweyne ayaa waxaa fursado shaqo ka helay dhallinyaro badan oo ku nool magaalada. Dhallinyaradan shaqo abuurka loo sameeyey ayaa markii hore ahaa shaqo la'aan. Cumar Cilmi oo ka mid ah maamulka maqaayadda Addis Cafe ayaa raadiyo Beerlo uga warramay dhallinyarada heshay fursadaha shaqo.
Addis Cafe waa goob ganacsi oo casri ah taasoo baahi weyn loogu qabay magaalada Beledweyne kuna soo kordhina adeegyo aan horey loogu heli jirin magaalada. Howlwadeenada maqaayadda ka shaqeeya waxay iskugu jiraan Soomaali iyo ajaanib kuwaas oo ka kala shaqeeya qeybaha kala duwan ee maqaayadda waxaana shaqo abuur u sameynay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa dhowr iyo toban ee cuntooyinka u gaarka ah maqaayadda waxaa ka mid ah sida cunto Itoobiyaanka noocyada kala duwan sida daafida aan ka diyaarinay ilaa ilaa ilaa yacni sideed nooc sidoo kaleeto waxaan dhihi karnaa waa waa goobta keliya oo laga helo yacni buna oo ah yacni bun yacni Itoobiyaanka sidoo kaleeto maqaayadda waxaa yacni idinku diyaara cuntooyin kala duwan ama kuwa fudud ama cunto Soomaalida sidoo kaleeto waxa aan diyaarinaa ama ama aan qabaqaabinaa xalfadaha anagoo yacni yacni u diyaarinayo macnaha adeegyada ay yacni u baahan yihiin martiqaadyadoo kaleeto sidoo kaleeto waxaad ka heli kartaan hilib qeybihiisa kala duwan kalluunkii oo oo oo yacni dhowr nooc ah iyo cunto iyo cabitaanada kuwa fudud iyo iyo kuwa adagba waxaan dhihi karnaa Addis Cafe waa goob ganacsi oo aad loogu baahi qabay magaalada Beledweyne waana ku faraxsannahay inaan kusoo kordhino adeegyo badan waxaan rajeynaynaa intaan iyo in ka badan inaan kusoo kordhi doono magaalada Qaar ka mid ah dhalinyarada heshay fursadaha shaqo ayaa ka mahadceliyey.
asalaamu calaykum magacay waa cabdiraxmaan sheekh cumar waxaan ka mid ahay howlwadeenada maqaayadda addis coffey waxaana jiifka qaabilsan cuntooyinka fudud Ee, maqaayadda cuntooyinka fudud waxaa ka heli karteen cuntooyinka seafoodiska digaaga noocyadiisa kala duwan shawaarmada haddeen ahaato haddii beegarkii ahaato asna noocyo kala duwan leh Ee, biisadii waa hele daafidii iyo maqaayadda wax walba cuntaa loogu baahan yahay Ee, waxaa aada ugu faraxsanahay ee, maqaayadda casrigeeda magaaladan lagu soo biiriyo waana ku faraxsanahay in aan ka mid ahay howlwadeenada maqaayadda addis coffey maamulka ee, fursadii siiyey inaan howlwadeenada ka mid noqdana aadaa ugu mahadsanyahay magacayga waa xuseen ismaaciil faarax waxaa qaabilsanahay qaybta soo dhoweynta maamulka waxay i siiyeen fursad shaqo waan aaga mahad celinayaa fursaddaas shaqo oo lii siiyey een, qaybta soo dhoweynta ayaan qaabilsanahay Dhalinyarada ka shaqeeya maqaayaddan ayaa inta badan sameeya cuntooyin casri ah oo ku cusub magaalada Beledweyne kuwaasoo iyagana u ah fursado shaqo ay dalkooda ku joogaan.